waxaan waafaqsannahay dhammaan go-aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka puntland arrintaa ayada ah haddaan nahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin xubnihii xubnihii iyo wafdigii loo matalayay madashana lagalamana tashan go-aankaasna waxba kama aysan qaadan sababtaan u diidaynaa ee xubnahaas dheeriga ah ee lagu darayna waxay tahay waxaan u aragnaa inay tahay sabursi inay tahan u aragnaa waxaan u aragnaa maamulka walaalaheedana oo reer puntland oo markii horeba saddex xubnood oo runtii sadbursi ah watay in haddana saddex iyo toban xubnood looga dhigaahay waxaan u aragnaa inay tahay dheelitir la-aan oo dowlad goboleedyada iyo matalaadda aqalka sare ee ku imaanaysa inay tahay waxaan u aragnaa ugu dambayna inay tahay dheelitir la-aan oo ku imaanaysa matalaadda qabaa'ilka ee aqalka sare taasna dhaawac taasna dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howlgudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oo madasha ka codsanaynaa arrintaa ayadaa in dib u eegid lagu sameeyo maxaa yeelay ma malaynayo mana filayo inuu aqalka sare sidaas ku dhismi karo ma filayo mana malaynayo